اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما baab lbawli fi linaa wuxuu baab yahay habeenkii in weel lagu kaaji karo marka qofka dee u baahday duruufi ku kalifto can umaymata binti ruqaya binti ruqayqa can umayata binti ruqayqata qaalat kana lilnabiyi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu lahaa qadax waxa uu lahaa weel min caydaan oo ka samaysan un geed weel geed ka samaysanoo la qoray sida xeedhadoo kale min caydaan oo caydaan ah caydaanku waa dee qori baa laga qoray dhasoqiiyo wixii la mid a yabuulu fiihi wuu ku kaaji jiray wa yadacuhu waxau dhigayaa taxta sariir sariirta hoosteeda wax iska bannaan weeye berigaana si aad ogtay xamaamo guriga ku dhex yaallana may jirin markaa taasina waa midh bannaanoo dee kol haddii aan wasakh ku daadanaysa gurigii jirin qofkii waayeelkahaa iyo badhmaankii inuu ku fadhiisto wax iska caadiya wey wayadachu taxta sariir carabta isku dhaqan baynu ahayn sidaynu u karaahiyeysanay bay u karaahiyeysan jireen waa tii caysh lahayd meel fog fog fog fog baan u kaadi tegi jirn xadiidkii xadiiulefkigii wa kunnaa nakrahu lkaniif waxaanaanu karaahiyeysan jirnay xamaamada iyo meelaha ka soo urura guriga agtiisa iyo markaa qofku inuu kilomitr socdaabuu ka xigaa inuu fujaan dhigto markaa wax dhiba ma laha laba ninoo reer magaal iyo nin reer miyaa idaacadeeyo ninkii reer magaalkaa wuxuu ihi ninkii reer miyigaa maxaan kala hadlaa buui reer miyiga ee reer magaalka waa nimanka dib gurigii ugu kaadi tegaya iyagoo banaanka jooga xamaam ku sheegaya iyagoo dhulkaa ilaahay jooga ayay gurigii kaadi dib ugu tegayaan buui may dhulka ilaahay tagaan albawl fi tast tashtiga laftiisa waa lagu kaaji karaa waa mid ka yaro ballaahan kii hore tashti umaynu inagubaan idhaa weelka dharka lagu maydhe banaan ballaahan ama caag ha ahaado ama jiingad ama loox can caaishata qaalat waxay tidhi yaquuluuna waxay odhanayaan dad beryihii dambe wax sheegsheegay bay maqashay noocii aalu beytka ku xadgudbay ina anabiya sala allahu calayhi wasalam awsaa ilaa caliyin cali buu u dardaarmay bay leeyihin ina anabiya awsaa ilaa caliyin cali buu u dardaarmay bay leeyihin waa shiicada wararkoodii markii uu soo baxay bay ku dhegeen calio markaasay idhaaheen cali wuxuu ogaya waxaan dadkuba ogeyn sidaa daraaddeed way ku ad way ku dheereeyeen cali tii bay deerifaynaysa cali laftiisuna waa kii deerifeeye ka jawaabay eeyihi wax nebigu noo dardaarmay ma jiroo gaara laqad dacaa nebigu wuxuu u yeedhay bidast weelkaa ballaadhane saxniga ahee berigaa qoriya xasuu ahan jiray ama dhoobo tashti buu u yeedhay yidhi ii keena liyabuula fiihi si ugu kaajo ila waa il daran yahay waa markii uu sakaraadku hayay fankhanatat nafsuhu naftiisii way siibatayba wamaa ashcuru anigoon dareemayn inkhanat nafsuhu maalat nafsu naftiisii way leexatay macnaha istarkha xubnihiisiibaa u kala daatay qofku had iyo jeer uu kala dhacaa markay naftu ka baxdo taasay ka turjumaysa fankhanafat nafsu naftiisii way kala dhacday wuu siibtay mayd buu noqday wamaa ashcuru anigoon dareensanaynba macnaha kolkii ugu dambaysay kasii baxaysa wey fa ilaa man qofkeebuu awsaa u dardaarmay dee fa ilaa man awsaa qofkeebuu haddaba u dardaarmay anaaba ag fadhiyaya intuu bukay iyo markuu basi ahaa iyo markay ka baxdayba iyana calibu waxu dardaarmay daasu dhahaya goormuu u dardaarmay ilaa markay naftu ka baxaysaanu la taagnaynay maxalu shaahidku waxa weeye liyabuula fiihi bidasti liyabuula fiihi weel buuhi halai keena ma kici karee marka intaan looba keenin ama haba ku kaaje ayay naftiiba ka baxa annahyu can ilbawli fi lmaai araakib annahyu waxaa la diiday can ilbawli in lagu kaajo saxradiina way kasii xun tahayba fi lmaai raakidi biyihii fadhiyey biyuhu hadday fadhiyaan oonay qulqulayn in la wasakheeyo lama ogolaa dadkii cabi lahaa dadkii isku nadiifin lahaa kuwii ku raaxaysan lahaa maya marka in lagu kaajiyo in lagu saxaroodo midnaba lama ogola diintii nadaafada wey islaamku iimaankiisaa qofka ilaalinaya can jaabirin can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam annahu nahaa nebigu wuxuu diiday can ilbawli fi lmaai raakib can ilbawli in lagu kaajo fi lmaai raakib biyaha fadhiya hadday biyuhu dee webi yihiin qulqulaya way ka sahlayn laakiin markay fadhiyaan haba badnaadeen wax la diiday wey karaahiyat lbawli fi lmustaxam waxaa karaahiyaa meesha mustaxamka ah in lagu kaajo mustaxamku waa halkii lagu xamaamaysanayay lagu maydhanayay iska ilaali halkaana waxba kasoo dulduuli buu kuleeyahy hore inuu soo marnay markuu ciid yahay inuu ku fasirayaan culimada qaarkood markuu se sibir iyo balaad yahay biyuhuna dhaqso u dhaafayaan dee qofku hadduu ku kaajo inuu biyo xoogle kusii daaya can cabdillaahi bni muqafal can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nabigii ilaahay waxau idhi laa yabuulanna waa nuunu tawkiid aad baa loo adkeeyey laa yabuulanna yuu ku kaaja oo uu ku kaaja axadukum midkiin fii mustaxammih meesha uu ku xamaamaysanayo meesha uu ku maydhanayo kaadida ha ka daayo cilladiina waa laguu sheegay sababtii fa inna caammata alwasaawisi waswaaska intiisa badani minhu xamaamkaasu ka yimaadaa fa inna caammata alwasaawis waswaaska iyo shakiga intiisa badani minhu xamaamkaasbuu ka yimaada oo qofkii wuxuu isodhanaya hadduu ku kaajo wararmay kaadidii kugu soo duulduushay warar maanay meeshu daahirba ahayn waxaasuu shakisan yahay xadiidku waa saxiixun weeye duuna qowlihi intan baa laga reebi fa ina caamata alwasaawisi minhu ha caamata alwaswaasi macnaha mufrad iyo jamac kani waa mufradkii fa ina caamata alwaswaasi waswaaska intiisa badani minhu ibnu maaja ayaad ka eegi xadiidka aynu kusoo marnay marka intan unbaa aan saxeixayn buu leeyahay intaa horaa saxiixa marka had iyo jeer nadaafadda in la ilaaliyo weeye meeshii aan laga maarmaynin kollayba qofku uu maaragtay isticmaalayo ama shaki keeni karta mayna iska daaya assalaamu calaa man yabuul salaamtii la salaamay baa la sheegay qofkii kaajayay assalaamu calaa man qof baa la salaamay yabuulu kaajaya haddii qof xaajo gudanaya oo xamaamka ku jira ama meel bannaanba jooga la salaamo muxuu samaynayaa dee ama lala hadlaba ila salaamtaaba kasii muhiimsan hadalkiiya can ibni cumara qaala mara rajulu nin baa soo maray cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed buu nin soo maray wa huwa yabuulu isagoo nabigu kaaji fa sallama calayhi wuu salaamay falam yarudda calayhi salaam salaamtii kamuu celinin kama qaadin marka halkaa waxaa ka muuqda inay xaaraan tahay in la hadlo markaad xaajo gudanayso malaa'igtii hawshan ku jirtay baad mashaqo ayaad ku keenaysa xaajada markuu gudanaya iyo markuu xaaska la kulmayo qofka iyo xaaladaha waa dee malaa'igtii waa wakhtiyada ay faaruqayaan sida dee kuwii aan maalan waxba qorayn oo kale taqriiban haddaba haddii layidhi salaamta ilan jawaabideedu waxay ahayd faral haddii layidhi faralkii ha qaadinba maxaad u malay adaankii la ajiibi maayo qofkii wax ku weydiiye looga jawaabi maayo dad sheekaysana hadalkeedaba dah raddu salaami bacda alwuduu markii la weysaystaa la jawaabi can ilmuhaajir ibni qunfud annahu ninkani sallama cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu salaamay wa huwa yabuulu isagoo kaaji falam yarudda calayhi uma jawaabin xataa tawada'a jeeruu weysaystay falamaa tawada'a markii uu weysaystay radda calayhi salaamtiibuu ka qaaday ninkiina wuu qanciyayoo wuxuu ku yihi sababtaan kaaga qaadi waayo waxay ahayd waanan weyse qabin marka haddii salaamtii la yidhi waxay u baahan tahay dahaaro qur-aanka akhrintiisina way kasii awlaysantah oo kalaam ama dikri kasta salaamtu adkaartunbay ka midtah salaamidda hore iyo qaadidda marka qur-aankuna dikrika u miisaan badan weeye culimada daliishanaysa qur-aanka akhrintiisu inay dahaaradu ku wanaagsan tahay axaadiidta daliishanayaan weeye nebigu ilaa uu weysiistay ma qaadin marka dikri kastaoo qur-aanku kow ka yahay waxaa habboon inuu qofku isagoo daahira u akhriyo annahyu can listiaabati bilcadl can listiaaba annahyu waa diidid la diiday can listiaaba in lagu istijoodo bilcadmi laftii can cabdillaahi bni mascuudin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحديد أن يستطيب أحدكم متكين إنه كاستجوده بعظم لف أو روث أما دقو سالة وي سالة النهي عن الاستطابة بالروث سالة إن لقو استجودنا ولا ديدي mid walba midina waa nijaas midina waxa weeyaan waa shay jinkiya uu wax la xidhiidho ama labadaba caafimaad daraa ku jirta can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu waxau yihi innamaa ana lakum midlu lwaalid anugu waxaan idinka dhiganahay waalidka oo kale ucallimukum waxaan idin bari waxa waalidku uu dadka ubadkiisa barayo halkaa waxaad ka faa'idaysata xadiidka waalidku inaanu noqonin xabad weyn oo dhallaan raad weyn oo iska dhex jooga unubadka ama cid kale ku hadleeya tababarkooda ama macalinka ku hadleeya sidaa uu nebigu sheegay qofka mas-uulkiina ummadda waxbuu baraya waalidkuna ubadka waxbuu baraya tilmaanta wanaagsanna tusaale ugu yahay idaa dahaba axadukum ila alkhalaa midkiin markuu meeshuu ku xaajo gudanayo tago falaa yastaqbil ilqiblata walaa yastadbirha xagga hore iyo xagga dama midna qiblada yuu u jeedinin walaa yastanji biyamiini midigtiisana yuu ku istijoonin wa kaana ya'muru bihalaathati axjaar saddex dhagaxna nebigu wuu ku amri jiray dadka oo ku istijooda buu odhan jiray marka aydaan biyo helin saddex shay oo qalalan saddex jeer ku celceliya wanahaa can alrawhati waarimma digadana wuu diidasaaladana wuu diiday saalada xoolaha iyo rimada oo ah lafta burburtay annahyu waxaa la diiday can iliktifaa in lagu maarmo fi listidaabati marka la istijoonayo ee la isxalayo la isnadiifinayo biaqalo wax ka yar min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar dhagaxu daruuri maaha baynu nidhi waxaa la isticmaali karaa shay qoriya waxaa la isticmaali karaa wax kasta oo nadiifinaya ama waraaqihii ama wixii yaraa dabacsanaa softkii iyo afmariskii saddex waa inaanu ka yaraan can salmaana qaala qaala lahu rajul nin baa ku yidhi salmaan ulfarisi gaalada ka midoo noo doonaya inuu nebiga wax ka sheego inna saaxibakum nebigiinani la yucallimukum wuxuu idin barayaa wax walba xata alkhiraa'ata ilaa sida loo saxaroodaabuu idin barye midaan rag waaweyn ahayna u dacaydaynaya qaala ajal wuuna barayaa nahaanaa wuxuu noo diiday an nastaqbila alqiblata biqaa'itin aw bawl aw nastanjiya biaymaanina midigta inaan ku istijinona wuu noo diiday aw naktafiya ama inaanu ku kaaftoonnana wuu noo diiday biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar marka taasina waa sida asalkaa weeye saddexdaas u yaraan intaasay noqotay marka usluubulxakiim weeye wixii uu weydiiye waxaan ahayn baabu uga jawaabay oo haddii uu weydiiye wax walba uu idin baray haayo wuuna barayo waxaad sheegaysa wax kasii wanaagsan baabuu na baro baahi inoo hayso oo kanoo kale arrimahaasuu sheegay marka alruksatu waxaa la ogolaaday fi listidaabati bixajarayn laba dhagax inuu qofku ku istijoon karo ama laba warqadood ama laba shay oo qalalan oo marka koobaad u mariyo marka labaadna mariyo oo taa horena waa sida asalka ah hadduu saddex waayana labadan u isgaadhsiin can cabdilaahi qaala ata nabiyu sala allahu calayhi wasalama alqaa'id nebigu waxa uu yimi alqaa'ida meeshii godnayd ama xamaamkii wa amaranii wuxuu ifaray buu idhi an aatiyahu bialaaati axjaarin saddex inaan u keeno fa wajadtu xajarayni labaan helay waltamastu haalisa kii saddexaad baan daydeeyey falam ajidhu mabaanan helinba fa akhadtu rawsatan xabad digaadaan soo qaaday ama aan idhaahdee saalo waxaan u kala duwaynaa digadu waa marka ay burburto saaladu mid adag iyo mid kaleba way leedahay laakiin saalo marka la leeyahay waa digada adaga buuran ee wax la yska marin karo faataytu bihina anabiya sala allahu calayhi wasalama kuwii baa nebiga u keenay fa akhada alxajarayni labadii dhagax wuu qaatay si uu isticmaalo wa alqa rawhata saaladiina wuu iska tuuray wa qaala wuxuu uhi haadihi tani riksun waa wasakh waa nijaas marka jiimkiiyo kaafku waa isku midun bay noqonayaan rijsun ama riksun qaala abu cabdiraxmaan baa wuxuu uhi alriksu dacaamljinni jinka raasin raashinkiisa wey markaas dee sababta loo diiday ayaa ah inay raashinkii noqotay digadiiba kol hadday tay raashinkii xoolaha ama waa cunadii xoolaha jinka baaburuksati waxaa la ogolaaday fi listidaabati bixajarin waaxid dhagax keliya in la isticmaali karo عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحأولي إذا استجمرت مركأت dhagaxaanku istijooto fa awtir keliyee keliyee tira isdhiman ogow markaa awtirtaasi dee witri waxaa la yidhaahdaa tirada isdhiman ee ka bilaabanta kow kow saddex shan marka sheekhu wuxuu ka faa'iidaystay kuma cadde eh in mar haddii la yidhi witri samee dee witriga ereygaasi uu ku rumoobi kara midhkii keliya fuqahadu markaa waa kuwii wax wadwadi jiree dhagax ballaadhan oo saddex weji iyo wax leh haddii uu yahay dee wejiba mar buu isticmaali karaa way sheegaantaa alijtizaa waxaa lagu maarmi karaa fi listiaabati bilxijaara dhagaxaan oo keliyahoo lagu istijoodo duuna kayriha iyada oo aan biyaba la isticmaalayn alijtizaa ay iliktifaa waa lagu maarmi karaa waa lagu kaaftoomi karaa fi listiaabati in lagu la isku nadiifiyo bilxijaarati dhagaxaan duuna kayriha iyadoo aanad biyaba isticmaalin wax qallalan oo keliya istijada way ku fillaan karaan waanaad ku tukan kartaa can caaishata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi idaa dahaba axadukum ila algaa'id midkiin marka uu xamaamka tago falyadhab macahu ha qaato hala taga maciisa macnaha ha qaato way xaasilku bialaaati axjaar saddex dhaga ha qaato falyastatib bihaa iyada ha isku nadiifiyo fainahaa tujziu canhu istijadii way kaga filanta fainahaa tujziu canhu istijadii way kaga filaan doontaa ama istiaabkii haddii la yidhaha adamiiru yacuudu ila lmadkuur fainahaa tujziu canhu ay can listiaab isnadiifintii way ugu filanta markaa hadduu qofku saftigiisaa iska qaato ilaa intuu shaki baxaya uu ku qallajiyo meesha ilaa intuu qoyaaniya waxbaba arki waayo khalaas tira isdhimanuuna ka dhigo wuu iska iscibaadaysan karaa markaa alistinjaau bilmaa taa hore waxay ahayd tii raqamkii koowaad oo ahaa in qox qallalan keligii la isticmaalo tanina waa biyo keliya la isticmaalaya can anas ibni malikin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a markuu xamaamka tago axmilu ana anigu waxaan soo qaadi jiray wa ghulaamun macii iyo mid yaroo iweheliya ama wa ghulaamun naxwi mid yaroo ilaeg maciina waa mid ila socda haddii macii ereyga laga bedelo halka macii la geliya naxwi waa mithli bay noqonaysa mid yaroon isleegne oo dee da-daa toban jirka ka yaruuna axmilu ana aniga iyo wa qulaamun macii naxwi mid yaroonu isla egnahay ayaa adeegayaal nebiga u ahayna waxaanu soo qaadi jirnay idaawatan min maa wayse biyo ah idaawadu waxa weeye waysada maqaarka ah biiq yar baa maalan laga saaraya biiqa ma taqaanaa waa sakaarada iyo bakaylaha iyo kan yaryaray dhalaan wax yaroo aada u yar markaa haddii afartiisii adina waa la xidhaya waa wayso wayse yar wey idaawadu waa taas waysadaa yar baanu soo qaadi jirna oo biyo ah fayastanjii bilmaa biyahaasu ku istijoonaya markaa lama sheegin wax dhagaxaana waayo labadooda kolka la ysu eegana waxaa sii fiican biyaha oo darajada labaada darajada koobaad waa labadoo la isku daro darajada labaadna waa biyaha darajada saddexaadna waxa weeyaan wax qallalan oo keliya oo biyihii waxay ku fiican yihiin qofku hadduu ku filaysiiyo cayntii bay jarayaan qofkuna caqliyadiisa isagunbaa isticmaalayaoo markuu isiraado meeshu nadiif bay noqotunbuu ka dayn can caaishata annahaa qaalat waxa ay tidhi murna aswaaja kunna raggiinna fara an yastadiibuu bilmaa inay biyo ku istijoodaan oo waxaa laga fahmayaa amarkani waa amar dumar la amrayo muruu iyo murna baa kala jira qofkaan afcaradiga naxweyntiisa aada u yar aqoonin muruu waa raggii murnana waa dumarkii muruu raggiioo wey laakiin iminka taa ma haynee iyadu dumar bay wacyigelinaysa markaa waxay tidhi murna amara ya'muru mur murna dumarkii oo amra aswaaja kunna raggiinna zawj ninkana waa la ydhaahdaa gabadhana waa la ydhaahdaa ila mid waliba waa lamaane kana wuu lamaanyay kana waa ku lamaanyay aswaaja kuna raggiina dumara waxaa u sheegtaa an yastadiibuu bilmaa inay biyaha ku istijoodaan oo aanay wax qallalan keligii isticmaalin fa innii astaxyiihim waan kala xishoonayaa minhu istijadaa inaan wax uga sheego fa innii astaxyiihi minhu dee waan kala xishoon doonaabay teenu rag waaweyn oo odayaalo waxaa u sheeg sheegi kari mayne xaawalayda haddaad tihiin mid waliba mid bay isku cindan yihiin dee kaa ha u sheegto ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana yafcalu nebigu wuu samayn jiray ina rasuula allahi kaana yafcalu dee nebigaa sidaa samayn jiray oo biyuhu isticmaali jiray rasuulku labadaba waa isku dari jiray marka way fiican tahay in xamaamada labadaba la dhigo oo loo isticmaalo saasaa shakiga iyo shubhadaba u yar oo qofkana nadaafadiisa u fiican annahyu can listinjaai bilyamiin midigtii in la isticmaalo marka istijada waa la diiday can qataata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qool waxa uu yihi rasuulkii ilaahay idaa shariba axaduku midkiin hadduu cabo biyo cabo oo uu dhammaysta baa laga fahmaya halka laakiin doono inuu cabo weye waayo haddii uu dee dhammaystaba hadal ma joogo ee markuu doono inuu cabo falaa yatanafas fii inaa'ihi weelkiisanuu wax ku cabaya yuu ku neefsanin falaa yatanafas yuu ku neefsanin fii inaa'ihi weelkiisan aa wax wanaagsan maahoo diintu waxay ilaalisaa dareenka dadkana way ilaalisaa caafimaadkana way ilaalisaa anshixiyo aadaabtiina way ilaalinaysaa marka qofkii aad la cabaysay ee aada kaaba sugayayo inta baaqiga ah uu ku arko adoo ku neefneefsanaya dee wuu shakiyaya ama wuu ka yar qashaafaya wuxuu odhanayaa armudufankiisiiya wixii kaga duuleen caafimaad ahaana bakteriyada qaybo badan baa ayaa la socota kaarboonka qofka iyo naqaska oo dee la xaqiijiyo wax jira ahayd marka sidaasiibaa habboona markuu qofku yaro qurquriyo hadduu xiiqo afka ha ka qaado bannaanka ha ku neefsado hadduu doonayo mar labaad inuu qurquriyana yuu ku dhex neefsanin yaanu afuufinna la midba ahayd aadaabtii sharaabka way noo soo socota waidaa ata alkhalaa midkiin markuu xamaamka yimaadana falaa yamasa dakarahu biyamiini xubinkiisa taranka midigtiisa ayuu ku taabanin walaa yatamasax biyamiini midigtiisana yuu isku masmasixin oo uu ku istijooni weeye ilaa markii qofkii istijoonaya wixii meeshiibu ku masaxaya can salmaana qaala qaala almushrikuuna gaaladiibaa salmaan ulfarisi ku yidhi innaa lanaraa saaxiba innaa lanaraa saaxibakum yucallimukum alkharaa'a qaala ajal nahaanaa an yastaqbila axadunaa bi an yastanjiya axadunaa biyamiini nebigu wuxuu noo diiday inaan midigta isticmaalno wayastaqbila alqiblata can abi qataad ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa an yatanafasa fi linaa wa an yamasa dakarahu biyamiini wa an yastatiiba biyamiini qaala almushrikuuna inaa lanaraa saaxibakum yucallimukum alkharaa'a qaala ajal nahaana an yastanjiya axaduna biyamiinihi wayastaqbila alqiblata qaal laa yastanjii axadukum biduuni halaathati axjaarin midkiin yuu ku istijoonin saddex dhagax wax ka yar buuri laa yastanji iyo laa yastanji farqiga udhaxeeya waxa wey laa yastanji haddii laa jiimkao qura lagu joogsado waa amar wey waa nahyi wey macnaheedu dalabna wey waa qofkiibaa wax laga doonaya waa diid macad wey laakiin laa yastanji haddii la idhaahdo waa ficilkii dee siaad arkaysa ya-dii baa joogto oo ilaa waa muctalul aakhire majsuum ma noqonin laakiin waa khabar dalab maaha waa khabar marka macnahiisu waxa weye laa yastanji axadukum midkiin kuma istijoodo dee waa inuu ka xishoodaa biduuni alaaati axjaar saddex wax ka yar kuma istijoodo marka culamaaulbalaaqa waxay idhaahdaan meeshii dalabka haddii khabar la dhigo u yaalla sidii macnihii dalab oo kale isagaaba kasii xeel dheer oo macnaheedu markaa waxa weye laa yastanji dee maba habboonaba mid idinka idinka mid saddex wax ka yar inuu isticmaala maba wanaagsanaba marka yuu isticmaalin waxa kasii fiican oo kaba sii xeel dheerba ma isticmaalo dee munaasib baanay ahayn baabu dalki lyamiini bilardi bacda alistinjaa bal nadaafaduu nabigu inoo horseedeeg calayhi salaatu wasalaam waa mucalim oo waa dhakhtar oo waa dhinac walba nebigu dalaka yudlik dalkan dalkigu waa jijibinta iyo xoqidda baabu dalkilyadi waa gacantii oo lagu cajiimo oo lagu jajabiyo lagu xoqo bilardi dhulka bacda alistinjaa qofkii intii uu istijoodo kadib inuu gacantiisii bidix ciidda dhex geliyo oo uu ciid ku cajiimo kadibna ku shubo biyaha arrimo badan bay leedahay oo bakteriyadiina way laynaysaa urtiina way tagsiinaysaa haddii wax yaroo meeshaa ka soo baxeenna urtiina way raadkeeday jaraysa oo waxay noo iman doonaan bahashan la ydhaa ciiddu waa markay dabcan istaral tahay ciiddee saafi ah bahasheennan dee isku walaaqan maahe waa ciiddii bannaanada taalle hawdka ee miyiga nadiifta ahayd taasaa waxaa lagu nadiifin laakiin tan macakudaafadeedii isku walaaqan ee magaalooyinka dhex taalla dee taasi arrin ma hayso way kasii daraysaaba ee waa ciid hagaagsan wey waxa wax lagu nadiifiyaa sideedaba wixii nadiifa wax qurhuna wax laguma nadiifiyo markaa sababtan loo yidhi ku cajiima toddobada jeer mar ka mida kolkuu aygu wixii taabto xikmadaasay leedahay xikmadaasaa ku jirta marka halkanna haddii ugxanihii jaardiyada iyo ameebada iyo noocyadii ay gacantaada soo qaadatay halkay circulation ka samayn lahayd ama kugu wareegi lahayd mar labaad ama dadkaad ay wareeg ku samayn lahayd tanaad ku reebaysa khalaas haddaynaan ciiddii haynina dee waxaa jira waxyaaba badan oo wax lagu nadiifiya maanta oo qaalic ahoo jaraya wixii gacanta saabuunihii iyo waxii kale lagu istishoonaye badnaa taydhu ka mid tahay marka taydhaas unbaa dee geli doonta marka waa in xamaamadii caruurta iyo ehelka iyo ummadda loo dhigaa taydhaa yare iska basiidka ah oo qofba intiisa yar ku shubtaa marka uu istijoodo kadib halkaasuu islaamku taagan yahay nadaafadda dalki lard dalki lyadi bilard gacantii oo dhulka lagu xoqo bacda alistinjaa intii la istijooday kadib baad bidix labada gacmood iskuma xoqaysa laakiin tan baad sideeda ugu cajiimaysa can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam tawada wuu weysaystay falama stanjaa markuu istijooday buu dalaka yadahu bilard gacantiisii buu dhulka ku cajiibay bidixda ahayd dabcan biyihiina wuu ku nadiifiyey warkaasi halkaasuu ku dhammaaday can jariirin qaala kuntu maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed baabaan la joogay buui faata alkhalaa'a xamaamkuu yimi faqada alxaaja muraadkiisii buu dhammaystay uma qaala wuxuu idhi yaa jariiru haati dahuuran jariirow haati waxaad keentaa dahuuran duhuur iyo dahuurna waan kuusoo kala sheegay bifatxi daa haddii ay tahay waa wixii aaladii wixii la isku nadiifin lahaa wey jariirow haati dahuuran wixii aan isku daahirin lahaa dee keen fa ataytuhu bilmaa biyaan u keenay fastanjaa bilmaa biyibuu ku istijooday wa qaala biyadihi gacantiisana waxa uu ku falay haakadaa sidaa qaaladu macnayaal badan bay yeelataa qaala wuu seexday bay noqotaa inkastoo ay ku kala duwanaanayaan mudaarica qaala wuu dhawaaqay iyo qaala wuu ishaaray iyo qaala wuu facala qaala oo bimacnaa facala ah tani waa tii weeye uma qaala wa qaala biyadihi gacantiisiina wuxuu ku falay dhulka inuu dee ku xoqo fadalaka bihaa alarda dalaka bihaa wuxuu ku jajabiyey ku xoqay ku cajiimay alarda dhulkii xasanu mundur maa qablah marka halkaasiibay iskabeenoo dee biyihiina waa isticmaalay biyaha kadibna waa kanoo dee ciiddii buu isticmaalay arrimahaadka u qiimaha badan weyn markaa dadka had iyo jeer caafimaad darro badan oo haysata waxa ay kaga timaadaa cudurkii oo usradii iyo ehelkii ay iswada qaadsiiyaanoo kusoo noqnoqda taasina dhakhaatiirtu aad bay uga digaan nebiguna waa kaa horseedkay nooca calayhi salaatu wasalaam baabu baabu tawqiiti fi lmaa waxaa la sheegi doonaa biyihii oo la waqtiyeeyo ama la cayimo qadarkooda ayaa laga warrami doonaa tawqiidku waa cayimaadun oo wakhtigii marka maaragtay la cayimay qadarkii qadarkii biyaha la sheegaya baabu tawqiiti fi lmaa biyoo la waqtiyayn qadarkoodii la sheegi wax nadiifin kara markay nijaasoobayaan markeebaanay nijaasta qaadayn taasaa laga hadlaya cayimaadii biyaha heer kala saarkooda qaala su-ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey cani ilmaai biyo wamaa yanuubuhu iyo biyaha waxa isu weydaaranaya yanuubuhu damiirku biyuhu u noqon الضمير يعود إلى غرب مذكور غالبا وما شينا وأن لقور يستنبغ ينوبه إسوي دارنا يبيها ومن الدواب والصباع حيوانك marka daabooyinkan dhulka tukuba iyo sibaac oo bahalkiya xayawaan badan oo xamaarata ah iyo kuwa afraadin leh iyo kuwa sibaacahoo dadka iyo dunyadaba cuna kuwaasiba isu weydaaranaya biyihii balliyada iyo qaydarada iyo dhijaamaha iyo harooyinka waxaasi isu weydaaranayaanay cabayaan wadee meeshii mar hadday qarfo ku taalla iyo hawd dadku keligii ma laha biyahan daabada iyo waxa iska wadale xoolo nool iyo dee bahalaba way iska leeyihin bal ka waran biyihiina ka waran bahalkan cabayna ka waran fa qaala markaa nebigu waxa uhi idaa kaana almaau biyuhu marka ay yihiin qullatayni laba qullo marka ay yihiin lam yaxmil alkhabata wasakda ma xambaaro lam yaxmil ma qaado alkhabata nijaasowga nijaasow ma aqbalo wuu iska xejin karaan biyuhu markay qollatayn gaadhsiisan yihiin nijaasta xadiidu lqollatayn fi lfiqhi waa bayna almuxadisiin waa macruuf khilaaf dheer baa ka jira laakiin sidaa sheekhaniba kuu sheegay waa saxiix weeye axaadiidta ay aada ugu adag yihiinna weeye madhabta shawaaficdu intooda badanina waa haystaanba qulataynkana waa taqriiban laba boqol iyo xoogaan litir baa lagu sheegi karaa markay iminka si yar wadwadaan baqhdaad kida wa kida markay inaha sheegaan ee casrigan la eego waa wax la odhan karo uun malaha laba foos hal foosto foosto meel qulataynku waa maa yuqiluha arajul waxa uu ahaa qarbad weyn oo ballaadhan oo ninka xooga badan intuu labada hareerood qabto uu intuu jaro awrka dhinac ka saari jiray waa haadihi qulla taasi waa mid uu rinjiyey hinjinta labaadna dhinaca kaleu ka saaray waa labadeenii haamood oo kale oo laakiin laba qarbadoo waaweyn ahaa oo midiba boqol litir yah oo sidii labada jawaan awrka hareeraha looga saari jiray ayaa laba qarbadoo waaweyn oo biyaana hareeraha looga saari jiray kuwaasaa qollatayn aha ugu dhowaanna waxaan ku qiyaasay markaan yaro eegeegay inay laba boqoloo litir meelaha ama toban dheeraan karaan meelahaas biyuu haddii ay markaa foostadaa yihiin nijaasta ku dhacda waxba ma yeesho haddii markaa ay isbedelaan waxbay yeelaysa araggii dhadhankii urtii hadday saddexdaasi isbedelaan ha waxbay noqonayaan laakiin haddii aanay isbedelin bela ma jirto tarku tawqiiti filmaa biyii baa la sheegi doonaa in la waktiyeeyo oo markaas aan wakt qadar loo qabanin ama laba cayininba can anasin ana acraabiyan baala fi lmasjid nin reermiyaa masaajkii ku kaajay fa qaama waxaa ku kacay calayhi isagii bacdulqowmi qolyaha qaarkood ayaa ku hinjiya oo doona inay waxyeelaan fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi dacuuhu iska daaya laa tusrimuuhu ha ha ku jarina laa tusrimuuhu laa taqtacuuhu ha ka jarina kaadidiisa ha iska dhammaysta ee daaya ha ku wada eh waxa uu ku daldalaya masaajidka ha ku dhammeeya buuli falamaa faraqa markii uu ninkii dhammaystay kaadidii uu ku shubayay masaajidka dacaa bidalwin wadaan weyn buu u yeedhay nebigu fa sabahu calayhi wuu ku shubay markaa ficilka markuu qofku amro waxa uu ka dhigan yahay fuliyo oo kale halkan wuxuu u yaalaa fasabahu calayhi wuu ku shubay waxaa kuu diidaysa inuu isagu qaaday dacaaba ka horaysa dacaa bidalwin wadaan buu u yeedh keena wadaan markaa isagu kuma shubina ku shuba un buuri laakiin qofku markuu amarka leeyahy ficilka isaga waa loo nisbayn karaa dacuuhu ninkan kaatay kaajaya daayo laa tusrimuuh waa eray luqa ah erayadii cuscuslaa weeye laa tusrimuuhu ha ku goynina kaadida kaadida ninkii oo kaajaya oo taagan ama fadhiya ayuu nebigu arkay masaajidka qaybtiisaa dambe daaradda dabcan ciidna wuu ahaa wax kala qoqoban ma aho dayrar badan ma kala le dadkiibaa ku qayliyo ku yaaco qaarkood caayeen kadibna wuxuu hi oradayga daaya dulkhuwaysira ayuu ahaa qaarkoodna weyle ninkii su-aalaha hadallada adag nebiga ku lahaa inuu ahaana waa la sheegay oo riwaayooyinka qaarkood baa masaas ku qoran qaala cabduraxmaan waxau hi yacnii laa taqdacuu calayhi ha ku jarina ha ku jarina kaadida can anasin qaala baala acraabiyun fi lmasjid nin reermiyaa masaajka ku kaajay fa amara nebiyu wuxuu amar ku bixiyey bidalwin min maa dalwigu waa wadaanta wadaan biyaa in la keeno fasuba calayhi markaasuunbaa lagu shubay markaa wadaantaasi qadarkeedii lama sheegin ma mid aada u weynba ahayd ma taqiid may lahayd macnaha wax tawqiita looma samaynin wuxuunay noqotay uun in la isticmaalay wadaan can anasin qaala jaa acraabiyun ila lmasjid fabaala markaasuu kaaji aad iyo jeer reer miyiguna markay meelaha iska joogjoogaan baadiyahooda miscirirta iyo dudada iyo unbaaba lala tagaaba haddii dadku xaggan usii jeedaan sii jeedka kalunbuu qofkuna marayaayoo dudadiisa asaabuu iskaga kaajiba haddii dadku kala hurdaanna qolqolkaabuu isla taagiba warkaasiba waa iska dhowdhowya marka wuxuu isidhi meeshan dayrani malaa waa qolqolkii iyo ardaagii iyo mustambeedkii reerkiine dee mustambeedkaaba ku eeg buui xaggan horeay dadku fadhiyaane masaajidkuna dee iska wuxuu ahaa geetimireed nakhiil taagtaagan iyo intaa yare hoosaa lagu sheegaa qaybta hore inay gidaar ahayd xagga dambe iyo dee waa iska dhirta nakhiishoo la saarsaaray iyo geetimireedka intiisa hoosoo taagtaagnayd iyo inaasu ah ee daar dee dhalaalaysa may ahayn ama gogolimey oolin halkaana dee waxaa ka yaro muuqanaya qofku marka had iyo jeer meel uu joogo meeshaa dabeecaddeedunbaa laga yaabaa meelaha kalena inuu la tago waxba dee ninkan caraabiga hala yaabin ka ugu asaasaqsan buu egaanayaa ninka magaalada jooga hadduu miyiga tago hadduu miyiga tago nin dhalinyarada ka midoo xaga caano doontay ayaa meel bannaana uu reerku joogaa markaa dee waxa u caadaa qofkuba xataa hadduu yaro koroo toddoba jir gaadho in raggoo dhami ardaaga seexdaan dumarkuna waxay seexdaan iyo hablaha waxaa lagu yaqaanaa buulka dhisan bay seexdaan markii dee gobolkii dhacay ee sagaalkii habeennimo marayso ayuu i maqsinkeebaynu seexanaa arbi waaye meesha maqsinkuuma jooga maqsinka miyaynaan seexanayn bui maqsinka waa buulkii islaantii iyo habluhu galayeen oo dee hadduu galo waaba lagu qosqoslayaa markaa haddaad halkan kula yaabayso isagiina kaala markuu halkaa taabo isagiina waa lala yaabaya badow weynunbuu soo baxayaa markuu baadiyaa tago waayahay marka xadiidka markii uu ninkaasi kaajay baala fasaaxa bihi nnaasu dadkiibaa ku qayliyey qayl ay kusii daayeen faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu ku yidhi utrukuuhu daaya war daaya amarkiibay qaateen ilaa ummaddu wayna kala dambayse fa tarakuuhu way iska daayeen xataa baala jeer uu dhammaystay uma amara nebigu amar buu ku bixiyey bidalwin wadaan fa suba calayhi markaasaa lagu shubay halkaa waxaa kaaga muuqday in habka dhulka loo nadiifiyo can abi hurayrata qaala qaala qaama acraabiyun ayaa istaagoo dadkii ka dhex kacay fa baala fi lmasjidi fatanaawalahu nnaasu dadkiibaa tiigsaday tanaawulku wuxuu noqdaa qofka ama ficil baa lala tiigsadaa ama qowl looma isticmaalo keliya marka qofka ficil loola tiigsado ama la laaco ama la tiigsado laakiin tanaawulka qudhiisu waa markaad hadal ku tidhaahdo ilan haddaad hadal ku tuurta laftiisa waad tiigsatay uun fa tanaawalahu nnaasu dadkiibaa ayaa hadalla ku tuurtuuray ama ficil baabay la haabhaabteen inay qabtaan fa qaala lahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi dacuuhu isdaaya wa ahriiquu waxa aa ku shubtaan calaa bowlihi kaadidiisa dalwan min maa ciladiina wuxuu nebigu ka dhigay fa inamaa bucidtum waa la idin soo saaray muyasiriina idinkoo dadka u dabcinaya walam tubcasuu la ydinma soo saarin mucasiriina waa ismi faacil idinkoo dhibaya ummadda dhib la ydinma soo saarin waxaa la idiin soo saaray inaa ummadda u dabcisaan marka sidanaan anigii mabcuuth u ahay ama rasuul idinkuna rusushii ummaddaa tihin weeye mar hadduu ereyga bacsi isticmaalay nebigu oo waa rusushii ummadda ummaduna oo halkii rasuulka dadka taagan ayuunbaa risaaladii gaadhsiinteedii ka jaahilkaa iyo ka caalimkaa iyo ka baciidka ah iyo gaalka ah mid walba dee rususha gaadhsiinaysa waa ummadda marka xadiidku fawaa'id badan buu leeyahay waxaa ka mida fawaa'idkiisa in nijaasta la iska ilaaliyo mid ay ku buuxsanaayeen bay asxaabtu ahayd taasi waana ta keentay ninkan inay maaragtay ku cararaan waxaa kale oo iyadana xadiidka laga faa'idaysanayaa in had iyo jeer mafaasida almubaadaratu ilaa isaalati almafaasid wixii dhib ku ah ummadda inaan la dhowrin oo masaajidka cid dhib ku haysa ama muslimka cid dhib ku haysa aan la eegan ina wax laga qabto dareenay asxaabtu xambaarsanaayeen bahayd waxaa kaloo halkan aynu ka arkaynaa wixii nijaasa haddii la suulinayo ama meesha laga saarayo la maydhayo walow waxa la maydhaya ciidba ha ahaado biyuunbaa la isticmaalaya oo biyuu nicmooyinkooday ka mid tahay nolosheennina way ku taagan tahay nadaafadeennina way ku taagantah oo mu odhan nebigu qoraxda la suga ama dabaysha la suga ama ciidda gura laakiin biyaha ah dariiqada biyaha loo nadiifiyaana waa in meesha lagu badiyo uun si nijaastii a u khafiifto mar hadday meeshu tahay ciid wasaalatu najaasati daahiratu bidahaarati lmaxal qaacido ay yidhahdaan baa jirta fiqahadu oo waxaan meesha ka socday wuxuu nadiif noqonayaa meesha la maydhaya markay nadiif noqoto markaa sidii oo kale weeye haddaad imika may maradan maydhayso markay maradii nadiif noqoto meeshii lagu maydhayna nadiifun bay noqoto waxaa laga faa'idaysanayaa qofka jaahilka ah wuu kala dhiman yahay waa dhantaalan yahay jaahilku in lala saayiro oo aan lagu hinjinin waa kaa nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii ka dhiciye yidhi iska daaya marka qofka aqoonta lihi inuu waxba ku dheeldheela maaha qofka jaahilka ah dee wuxuu ka dhigan yahay in qof naaqisa qof ku dheeldheelay naxariista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ka muuqanaysa waxaa ka muuqanaya waa fatxulbaariga mulakhasaadkiisa fawaa'idku xadiid ka soo saaraya ibnu xajar masaajidka in la weyneeyo oo wax alla wixii wasakoo dhanba laga ilaaliyo waayo nebigu wuxuu yihi ninkii markuu wacyigelinayay masaajidadan looma dhisin waxanaad ku samaysay waxaa loo dhisay dikri ilaahay iyo salaad iyo qur'aan saddexdaasaa masaajka loo dhisay in lagu taleejiyo adeer in lagu kaajo looguma talagelin buui afartan mafiiqood baa la bixiyaa miyay odhan jireen qofka neefi kaga timaada masaajidka soomaalidu way isqanciyeene maogti waxay arkeen meeshaasi inay tahay meel qiimo badan leh haseydhaan haddaad seexato wax kaaga yimaadaan meeshaa afartan mafiiqooda lagu xaadho keenbayna waxaa kaloo ka muuqanaya sida culimmaduba ku ijmaacsan yihiin kaadida qofka bani aadamka ahi inay nijaas tahay ta xoolaha waa la ysku khilaafo qayb baa qaba culimmada inay daahirtay kaadida xooluhu maadaamuu nebigu yihi cabba qofkii cudur qabay laakiin iskumay khilaafin culimmadu kaadida bani aadamku inay nijaas tahay cid daahir ku sheegtay ma jirto ilmaha yar unbaa dee tiisu ay khafiiftee ragga ah oo la rushaynayay waxaa ka muuqanaya ahdu aqali mafsadatayn laba mafsado tayar in la qaadanayo islaamku si wuxuu isticmaalaa waxa la ydhaha muwaasana mar maslaxad iyo mafsada la isu miisaamaa marna laba maslaxa la isu miisaamaa marna laba mafsada la isu miisaamaa marka haddii laba mafsada ay timaado tayar baynu iska xamilaynaa masaajidkii lagu kaajaa waa mafsado laakiin in ninkan lagu gooyo oo isagoo kaajaya lala dagaalamo mafsado ka weyn baa jirta mafsadada ka weyne waxa weeye de horta isagii kaadidii way ku go-aysaa caafimaad darra imanaysa isagii meelo badanna way kaga daadanaysa kuwa isqabsadeenna qaar bay ku daadan doonta masaajidkii meelo badan bay gaadhaysa isagiina inuu sidaaba islaamkii kaga firdhadaa laga yaabaa uu idhaahdo qaar baa helay arsawtii qaar heleen anigoo in yar samaynaya in yar marka ninkii markuu dhammaystay aad yar buu nebigu u yeedhay daris buu siiyey aad si dhib yar nimankiina meeshiina waxba isaga caynka markaa qofku haddaanu caadaysto ahayn waxba laguma tiiqtiiqsado masaa'ilkaa dhowr iyo tobankaabaa laga faa'iidaysan baabulmaai daa'im wuxuu u baab yahay biyihii fadhiyey can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau uhi laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im biyihii fadhiyey yuu midkiin ku kaajin uma yatawada'a minhu dabeedna uu ka weysaysto uma yatawada'a ama uma yatawada'u minhu isaga oo ka weysaysan raba markaa labadan arrimood iskuma qaydnee waxa weeyaanuun yuu ku kaajin sidaynu kuwii hore kusoo maraynay laakiin inta nebigu wuxuu u raacinayaa dee biyahan waxa lagugu diiday inaad ku kaadido dahaaraad ugu baahanaysa hadhow waxaaba kasii horaysaba cabitaan baabaad ugu baahanaysaaba ilaa culimmada qaarkood baa inkastoo qowl daciifa uu yahay ayay ku tegeen waaba cunnada ugu qaalisanoo wajacalnaa min almaai kulla shayin xay noole kastaba kole haduu ilaahay ka abuuray waa nolosh waxa u qaalisan weeyo dahaaradaba waa laga dayn baydhaan waa ruuxu wax la isku maydhmaydhabaa maaha baydhaan biyuhu waa macdanta u qaalisanoo wax kale aynu isticmaalno mooye isticmaalida mayno laakiin de waa qowlshaada can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yabuulanna axadukum fi lmaai addaa'imi daa'imku waa biyaha fadhiya een qulqulayn uma yaqtasilu minhu wuu ku maydhanaya oo dee waxa weeyaan ku maydhashadii iyo kuweysaysigiiba ugu baahan yahay waa baahi baa kuu qabanaysa dahaaradii baad u isticmaalaysa weligoodba ha badnaadeen biyuhu inkastaba ha badnaadeena laba arrimood midna lama ogola in la wasakheeyo kudaafad lagu daadiyana lama ogola in lagu israafana lama ogola oo lagu xadgudbo baabu maai lbaxri wuxuu baabiyey biyihii badda adduunyaduna inta badan baday u badan tahay biyahooda ama lagu dahaaro qaadan karaa can abi hurayrata qaala sa'ala rajulun ninbaa su-aalay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiguu su-aal weydiiyo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow asxaabtu saasay adaabtoodu ahay maxamedow acraabtii reer biyiguun baa odhan jiray laakiin ragga tababaran ee dhisana ilaahay tilmaantiisa qaatay yaa nebiyallaah yaa rasuul allahi saasay isticmaali jireen laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdaa sidaa idinku isugu yeedhaan rasuulkana ha ugu yeedhina baalay ilaahayna inta faraha badan dee nebi iyo rasuulanbuu ugu yeedhayay inaa anagu buuhi narkabulbaxra baddaanu fuulaa in la fuulo baddana xadiid baa diiday laa tarkabuu fi lbaxri fa ina taxta albaxri naaran wa taxta annaari baxran calaa macna xadiid saas oo kale ah badda ha fuulina dab iyo waxbaa ku jira adugu waa daciif xadiidkaasi inaa narkabulbaxra meelihii laga xoreeyey ummado badanna baddaabay ahayd markii la mari waayey meeshii la odhan jiray qustantiin iminka istanbul loo yaqaano sideed boqol oo sannadood baa la mari lahaa markii dambe baddaa laga xoreeyey markii maraakiibtii badda ay samaysteen muslimku bay xaggaa ka soo galeen wanaxmilu macana alqaliila min almaa waxaanu sidanaa in yaroo biyo ah intoo badda aanu gallo wanaxmilu macana waxaanu xag macayaga ku sidanaa oo na weheliya alqaliila min almaa in yaroo biyaana waanu sidanaa badweyntaana waa la gelaya ama ha la duulayo ama ha la tijaaraysanayo ama ha la kaluumaysanayo baddaanu gallaa biyo yarna waa sidanaa wax macaana fa in tawada'naa haddaanu ku weysaysanno bihi biyihii yaraayaanu sidanee macaanaa cadishnaa dee waanu haraabaynaa cadishnaa waa haraadki afa natawada'u ma ka weysaysan karnaa min maai lbaxri biyaha badda afa natawada'u min maai lbaxri biyaha badda ma ka weysaysan karnaa intanaanu sidanana ma isticmaali karnaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi huwa baddana ay weydiiseen aldahuuru maau biyihiisu waa nadiif alxillu maytatu baktigiisuna waa xalaal marka jawaabtii waa helay waana u horraysiiyey waana lagu maydhan karaa waana lagu weysaysan karaa dharkana waa lagu nadiifin karaa biyihii badda jawaabtoodii waa siyaadana wuu ugu darayoo wuxuu ihi baddu weliba faa'iidaday beriga dheer tahay waxa weeye baktigeeda xalaala oo bakti iyo birsol waxa la ydhaha ma kala leh wixii aad badda ka hesho hadduu xataa baktiyo waa la iska cunayaa arrinkiisu waa noocaa wey uma baahna isagu birsol iyo maaragtay markaad arrintanna xagga dambe inoogu imanaysaa kitaabul adcima baabka ka warramaya maxaa la quudan karaa xayawaanada iyo kitaabu saydi wadhabaa'ix maxaa gowrac u baahan halkaasayn maaragta marka haddii aad aragto kalluun ay kusoo qoreen shirkaduhu waa xalaal waa qaar diinta ka fog wey oon waxba diinta ka garanayno kalluun baa laga yaabaa inay kugu soo qoraan waa xalaal wey dee wuxuu isleeyahy isagu muslimka ku socodsii markaa kol hadduu kalluun xalaal kugu soo qoray ku kaloon u gowricin oo xoolaana xalaal buu kugu soo qori karaa biyahana sideedaba waxaa dee loo kala eegayaa sida xadiidkanba ka muuqanaya baahida badnaanteeda oo dadku haddii ay cabitaan u baahan yihiin ama xooluu cabitaan ay u baahan yihiin oo kadibna dahaaradii timaada maydhashadii iyo weysadii iyo waxyaabahaas xayawaankan ixtiraamka leh ayaa loo daynaya cabitaanka biyaha xoolaha cabaya waxa cabaya dadka walow xoolahaaga iyo dadkaagaba yaanay ahaanin kuwaagaba yaanay ahaanin kuwan muxtaramkaa loo daynaya waana la gebagabaysanayaa gebagabaysi baynu isticmaalaynaa wakhtiyaashaa biyalaantu dhacdo baabulwuduu'i bithalj barafkii baa la sheegi in lagu weysaysan karo barafku had iyo jeer waa kan lagu hayo dadka qaarkood dee wareeriyada ummadaha qaarkood baaba baraf la il daranoo aynu maqlayna meeshii ay joogeen ayuu irtifaaciisa ama jooggiisu hal mitir gaadhay hal mitir buu gaadhay baabaynu maqlayna marka barafkaasina kalow isaguna biyo ma yahayoo intood iska fufujisato oo tunto ma iskaga weysaysan kartaa jawaabteedii waa tan weeye can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi kaana wuxuu ahaa ida staftaxa salaata marka uu salaada furfurto marka uu salaada bilaabayo allahu akbar markuu yidhaahdo kadib ducada loo yaqaano ducaau listiftaax way noo soo socota talaaba ka mida markuu salaada furfuranayu bilaabo sakata hunayhatan in yar buu aamusayay allahu akbar markuu yidhahdo aanu qirada bilaabin alxamdu lilah aanu bilaabin in yar buu aamusayaa faqultu markaa waxaan idhi buuhi abi hurayre biabi anta wa ummi yaa rasuula allah rasuulki ilaahay oo aabbahay iyo hooyada ilaahay ha kugu furta eh maa taquulu maxaad akhridaa dee fii sukuutika markanaad aamusan tahay bayna takbiirati allahu akbarta iyo walqiraa'ati akhrinta faatixada inta udhaxaysa allahu akbar markaad tidhi ase aanad faatixadii bilaabin in yar baad aamusta ah aamuska ah nooga faa'iidee waxaad akhrido waayo asxaabtu raadgur bay ku jireen tatabuc markuu ilahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii raacitaankii nebigu markuu diin noqday ayay meel walba doonaan inay ka war keenaan isaguna wuu la fahmaya ammaanada ummadda gaadhsiinayaayo ma diidayo isagaaba la doonaya maa taquulu fii sukat fii sukuutika bayna atakbiiri waalqiraa'a aamuskaagan maxaad akhridaa allahu akbartiiyo faatixada u dhaxeeya qaala markaa nebigu wuxuu yidhi ducadan aan akhriyaa aquulu waxaan odhanayaa allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaay كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد دعاء سنخري يا أبو marka waa ducada saxiixa ah waa ducooyinka la akhriyayo ducaa istiftaxa qaybahooda mid kamid wey allahumma ilaahay ow baacid foge baynii wa bayna khataayaya aniga iyo gafafkayga ilaahay una kala durki haddii lagaa durkiyo waa lagaa dhaafay wey kamaa baacadta sidaad u kala fogaysay bayna almashriqi waalmaqrib qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac sidaad u kala fogaysay aniyo dunuubtayda ilaahay noo kala fogeen allaahuma naqinii min khataayaay gafafkayga ilaahay igaga nadiifi tanqiyadu waa nadiifinta kamaa yunaqa thawru sida marada loo nadiifiyo alabyadu ee cad min adanasi wasakhda min adanasi wasakhda sida marada cad looga nadiifiyo ee aan waxba ugu qarsoomayn sidaa marada cad loo nadiifiya ilaah ana i nadiif allaahuma ksilnii ilaahay ou iga maydh min khataayaaya gafafkayga bithalji baras waalmaai biyo waalbaradi qabo intaaba ilaah iga nadiif sidaas wey oo markaa thalajkuna waa barafkii biyuhuna waa kuwan baradkuna waa sida dharabkii oo kale ninkii reermiyi waa garan ama beerahanbaa dadee dayrtii adag dharab baa fadhiista dharab aan baraf waaweyn ahayn laakiin dhirta iyo geedaha aadka u jirecdacsan ayaa waxaa dul fuushan maaragtay biyaha dul fuushanoo haddii dabeetana aad biyaha saar gacmaha ku tidhaahdo dee qoyaan weyn haddaad dhex marto cagoo dhan baa ku qoyaya marka waa beradkii iyana bal halka sheekhu uu ka faa'iidaysanaye duco la xidhiidhay salaada ducooyinkeedii ka mid ahay baa uu masale fiqiya ka soo saaray waayo nebigu wuxuu sheegay gef dembi lagu maydhayo baraf marka barafku inuu wax maydhi karo buu halkaa ka soo qaatay sideedabana dee marka wixii wax maydhi karaabana ee biyo ka soo jeedaana inuu isaguna halkii biyaha geli karo marka barafkii waa biyo markay dhalaalaan dee dhulkunbay geli biyihiina garatay baradkiina waa ka waaba kan kuusoo celinaya baraf alwuduu'u bimaai thalj waa laga weysaysan karaa kolkii hore barafku sheegay imikana biyihii ka daatay oo farqiga u yar dhexeeya waxa weeye kaa hore thaljigu dee waa barafkiioo kuuskuusan biyihiisuna waa isagoo dhalaalay oo biyahani ceel lagama soo shubine baraf baa weela loo dhigo markii dambe ku dhalaalo waa biyo cad imika oo kululba hadday doonayaan laakiin baraf ka yimi inta labada tarjamo udhaxaysa waa inta can caaishata qaalat kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yaquul nebigu waxa odhan jiray markuu ducaynayo allaahuma ghsil khataayaaya bimaai thalji waalbarad wanaqi qalbii min alkhataaya ilaahu qalbigayga gafafka ka nadiifi kamaa naqayta athawba alabyada marada cad sidaad u nadiifisa min adanafs wasakda uga nadiifisa ilaahay unbaa dee nadiifiyey hadduu adiga kuu dirayna dee isagaa nadiifiyey ilaahay dee ma maruu maydha ha odhanine marada adigaaga maydha yaa waafajiya awoodda siiya dee isaga kamaa naqayta thawba alabyada min adanas marada cad sida ilaahaya u nadiifisay baabu lwuduu'i bimaai lbarad biyii dharabka ahaa ama iyaguna qabowga ahaa عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت wuxuu nabigu ku tukanayay jinaasad ku dhintay yusallii calaa mayit ku dhintay buu ku tukanayaa fa samictu min ducaa'i ducadiisii baan maqlay uu jinaasadaa uu ku tukanayo ku akhriyayey wa huwa yaquulu wuxuu leeyahy allaahumma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canh waakrim nusulah wawasic mudkhalah wakhsilhu bilmaa'i waalthalji waalbarad wanaqihi min alkhataaya kama yunaqa athawbu alabyadu min addanas jinaasadiina saasaa loogu ducaynaya adigina waad ku ducaysatay ilan jinaaso soconaysumbay nahay allaahuma kfir lahu ilaaha u dhaaf dembiga warxamhu addoonkan dhintee u naxariiso wacaafihi iska cafi wacaafihi caafimaadi cudurka dembiga ka caafimaadi wacfu canhu iska dhaaf oo wacaafihi waa mucaafaadku waa cudurkii cudur ka weynna ma jiro dembiga wacfu canhu iska daaba wa akrim nusulah hagaaji sooryadiisa ila ilaahay wuxuu ihi nusula min afuuri raxiim nusulku waa sooryada waakrim nusulahu ilaahw sooryadiisa wanaaji markuu adiga kugu soo dego sooryo fiican sii wa awsic ballaari mudkhalah meeshuu galayo xabaasha nagha ku siini ee ilaahay u ballaari wa awsic mudkhalah mudkhalkiisu waa meeshii la gelayay iilka ilaahay u waasixi wakhsilhu ku maydh bilmaai biyo wathalji iyo baraf iyo walbarad qabow sidaas weeye oo munaasabada ka dhaxaysa waxa weeye dunuubta naar ah oo kulul thalaj iyo baraf baa la isugu geeyay biyo qura arrinkii laguma dayn ee ducadii baa waxay maraysaa biyo iyo baraf iyo qabow ayay maraysaa waayo naaraha ka qiiqaya baalkii dembiga la odhan jiray waa qiiq iyo olol marka waxaanoo dhan baa lagu qaboojinaya wanaqihi min alkhataaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas marka axkaamuljanaaisna waa laga hadlaa kitaabka jinaasadaha iyaga ka warramaya ducooyinkooda markaynu maraynana in sha allahu waynu gaadhi baabu waxaa tidhaha su'ru lkalb ayga hambadiisaa la sheegay ama biyaha uu cabe ama raashinkuu cunay baaqigii ka soo hadhay weelku afka la galay arrinkiisu kaa uu adkaaday waa in adeerkii gaalka aygu waa in adeerkii gaalka ee gaalka in adeerkiisii arrinkiisii sidan u adkaaday can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi wuxuu nabigu yihi idaa shariba alkalbu markuu aygu cabo fii inaai axadikum midkiin weelkiisa markuu ku cabo falyaqsilhu ha maydha sabca maraad toddoba jeer wixii ka soo hadhay iskada daah laakiin wixii bahalka laftiisii baa toddoba la maydhaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa idaa walaqa alkalbu markuu aygu galo fii inaai axadikum midkiin weelkiisa markuu afka la galo ee isagoo madhan uu afka ku xoqo ama raashinkiiba ku cuno ama kuba cabo falyaqsilhu sabca maraat jaraahiim inay leeyihin waa qareelaa doofaarkiiyo aygu waxay nusuustu si gaara xayawaanada uga soo qabatay laakiin waa se lagu ibtileeyey alamr waxaa la isfaray biiraaqati maa shay in la daadiyo fil inaai weelka ku jira idaa walaqa fiihi kolku afka la galo alkalbu aygu qolyaha qaarkoodna madaahibtu waxay yidhahdeen ayga afkiisumbaa nijaasa waayo axaadiistu afkunbay ku soo arooreen jidhka inta kale nijaasba maaha horta dee markuu qalalanya waxba kaasoo raacaynin haa haddaad taabato ama uu ku taabto laakiin waxay culimadu dee jumhuurtu u badan yahin waar bahalka afkiisii afka insaanka u wanaagsanaa ama afkaaba u roonaaba waxyaabaha kale meesha afkiisii aynu arkayna toddoba la maydhay araggiisa kalena daaba wuu ka daran yahay dhankaa isu raacay waa dhibka haysta dadka gaalada dhex jooga gaalkii ayga waa iska saaxiiba waa iska wada socdaa saxaradiisa abuu gurayaa iyo maxaanku idhaa wixii ka yimi ayaa abuu gacanta ku gurayaaba oo markaa salaada subax loo sii socdo isaguna dee wuxuu u baxayaa inuu aygii kaadi geeyo oo markaa basriyu kudaafada ku rida saxaradiisiibu wadaa marka ninka caynkaa isku anda haddaa aadna wada shaqaynaysaan in adeerkiina uu wato dee meeshuu kaa taaftaba ciid iyo toddobadii iyo isku daba wad arrin adag weey marka dadka dhibka haysta wey ayga maxaanu ka yeelaadaasunbaa su-aalihii ku badan wuuna jiiday wuuna nuugay sidanuu yeelay wuuna ursaday dee iskaga duru si kale xal kale male inaad iskaga tagto mooyaane aygiiyo in adeerkii intaad si ag fadhida ay waayi maysa marka wixii iraaqadu waa daadinta alamru biiraaqati maa fi linaa weelka wixii ku jiray waa la daadin idaa walaqa fiihi lkalbu kol haddii aygu afka la galo can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau hi idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum weelka midkiin markuu la galo aygu afka falyuriiqhu ha daadiyo uma liyaqsilhu weelkiina ha maydho sabca maraatin toddoba jeer marka lama intifaacsanayo hambadiisii weelkiina waaba la maydhayba labaduba israaceen wallahu aclam